kusoo dhowaada dhegaystayaal mar kale barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan dhambaalka ugu horreeya ibraahin oo markiiba haddaan daf soo idhaahdo waxaa soo diray oo ugu horeeya ibraahim nolosha buu ku magac dheer yahay iyo afraxow guure siyaad cabdalle qays iyo shacni ina muuse cabdiweli cumar cabdulle cabdifataax indhaca shaq baa la yiri iyo sidoo kale basra jees buulay iyo shirwaca xasan afrax iyo liibaan cabdulqaadir maxamed iyo munabare iyo aadan qays iyo fartuun cabdicasiis dhaqane iyo raaxo xasan gasle baa la yidhi iyo yaasir dhaqane iyo cabbaas nuur weyne iyo ciise cabdi ciise axmed garaad faarax sharaawe iyo faarax lamaane iyo maryan muxyadiin gacal dhammaan dadkan iyagoo kala jooga daafaha dunida waxay ambaliyo aroosoo farxad le u dirayaan cumar aadan yuusuf oo ku magac dheer cumar americo iyo naciima cabdi naasir oo ku aqalgalay magaalada beledweyn taarikhdu markay ahayd sagaalka bisha juun ee sanadka laba kun sagaal iyo tobanka waxaan leenahay bay yidhahdeen isku waara ubad khayr qaban rabba idinkala siiyo aamiin aamin ayaa leenahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray caasho yaasiin jaamac maxamed iyo maxamed ciise maxamed iyo siciid cali maxamed ifraax cali maxamed iyo sacad maxamed daahir maxamed cali calin iyo nimcaan jaamac maxamed sabaad maxamed diiriye iyo saado maxamed diiriye iyo cabdi maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye waxay jecel yihiin iyagoo jooga dunida daafeeda inay taaniyad gaarsiiyaan maxamuud yuusuf iyo hinda cali maxamed oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada burco waxaana ay leeyihiin ducaduwa xaggeena arooskaas allah ka dhigo kii ay kala kulmaan bashbash iyo barwaaqo anigana amiin ayaan raacinayaa heesta ugu horreysa ee barnaamijka ay dhegaystayaashaan u haynaan ibraahino waa heesta kalgacayl waa kalgacaylku waa qani waxaa ku wada luuqaynaya labada fannaan hibe maxamed iyo saalka kaasi
insha allah waan qaban qotadeedu dheeraa insha allah waan qaban talagaana qandoode aan hawda ku hayaa talagaana qandoode aan hawda ku hayaa qotadeedu dheeraa insha allah waan qaban qotadeedu dheeraa insha allah waan qaban haddii laysku keen qoray oo aan qodisku leenahay wasla qosleedooda adnaata qayrahage wasla qosleedooda adnaata qayrahagele
kalgacayl codadkii hibo maxamed iyo saalax qaasim haddaan intaas kaga gudubno xaggii dhambaalada ayaan ku noqonayna dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray rayaale ibraahim cali oo jooga soomaaliya gaar ahaan gobolka hiiraan waxaana uu jecel yahay inuu halkan ka salaamo xaaskiisa xaawo cabdi cilmi iyo ilmihiisa oo kale ah luqmaan rayaale ibraahim maryan rayaale ibraahim maxamed rayaale ibraahim baxsan rayaale ibraahim iyo ibraahim rayaale ibraahim iyo waxa uu yidhi carruurteeda habaryartood qabiira cabdi cilmi waxaan filayaa inay ku dhegeysanayaan
waxaan soo qabanayaa dhambaal ciwaan looga soo dhigay tahniyad aroos oo wacan waxaana ahdiraya dadka kale ah ifraax cali maxamed iyo saciid cali maxamed iyo sidoo kale maxamed ciise maxamed iyo yaasiin jaamac maxamed iyo sacad maxamed daahir iyo maxamed cali caalin iyo sabaad maxamed diriye saade maxamed diriye iyo triig maxamed diriye dhammaan dadkan waxay kala joogaan baa la yidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahniyad aroos oo wacan ay hawada u marinayaan lamaanaha iscalmaday baa la yidhi hindaah cali maxamed iyo saygeeda qaaligaah baa la yidhi maxamuud yuusuf oo arooskoodu ka dhacay magaalada burco gaar ahaan hotel nasteexo baa la yidhi waxaana leenahay bay yidhahdeen noqda kuwa isku waaraah ee bana ubad khayr qaba uu kala siiyo annaguna waxaan leenahay aamiin dhambaalkan waa dhambaal hambalyaha wuxuu naga soo gaaray ee ducaasho maxamed jaamac iyo adeer cabdi faarax jaamac adeer cali maxamed jaamac iyo maxamed daahir faarax xasan nuur maxamed maxamed xasan xafse xaaji cilmi cabdiweli nuur maxamed maxamed aadan tiici liibaan nuur axmed luul axmed saciid shamse axmed saciid iyo dhammaanba ilmo jaamaca diini deeqo nuur ilka case waxaanay taaniid u dirayaan cali qaran iyo miski nuur ilka case oo meherkood uu ka qabsoomay magaalada london waxaana ay leeyihiin guur qayr qaba ayaan eebeeda kaga baraynaa dhambaalkana wuxuu ku bilowday dhammaan waa insalaaminaa shaqaalaha v o a gaar ahaana bahda hambalyada iyo heesaa waan idinku guddoonnay waxaana habay yidhaahdeen axmed cabdulaahi jaamac gadood iyo xuseen ciise barre iyo maxamed cabdulaahi iyo mahad yuusuf khiyaad iyo maxamed faarax dhagacadde maxamuud xuseen cali fitig iyo raage faarax yaxya iyo maxamuud dhagaafe iyo hure dhagoole iyo waxay dhahdeen cabdulaahi hure jibriil ugaas hure jibriil iyo cusmaan cabdiqaadir xuseen xalus iyo jaamac saciid yuusuf jaamac diyaano dadkaasi waxa ay kala joogaan gaalkacyo jiracle iyo degmada booq waxaanay jecel yihiin inay hambali kal iyo laaba gaarsiiyaan farxaan cali yaxye iyo yurub xasan dhagabuuro oo arooskoodu uu ka dhacay bay yidhaahdeen goldogob waxaana ay leeyihiin waxaan eebada kaga baryaynaa inaad arooskiina kala kulantaan nolol bashbash iyo barwaaqa leh eebana uu idinkala siiyo ubad kheyr qaba aamiin anigana aamin ayaan raacinayaa heesta labaad ee barnaamijka ibraahino heesaa toddobaadkan way shidayihiin soo maa ilaa weli waa la ciidaya usoo qabanaynaa bun iyo salool haye bun iyo salool waa qaxwo iyo daango
waxaa ku luqaynayaa axmed caarshe
subax baad kacdaa noloshu waa sadarka loo adoo si qorshaystay way si kaleya kugu soo sintaa way ilen ilen subax baad kacdaa noloshu waa sadarka loo adoo si qorshaysay way si kaleya kugu soo sintaa way sidaynu hayn shalay samantii wada jirkii sidaynu hayn shalay samantii wada jirkii sigsaagale baa jire maxaa saxmile qaldamay sigsaagale baa jire maxaa saxmile qaldamay jacaylkeenii soma baryaan wuu suubsayo sibuu isu dooriye balsaakan waa jimay buniya u sameeya saloo jacaylkeenii sama baryaan wuu suubsayo sibuu isu dooriye balsaakan waa jimcay buniya u sameeya salo malahasaar baahay waliyo saan waliyo waliyo uweyra waliyo saan waliyo waliyo uweyra waliyo saan waliyo waliyo uweyra waliyo saan waliyo waliyo uweyra masuulo jacayl dhabiway inu inu salbalaadhao sadrigaau ku sii fido sidahaa hantamooyiyay masuulo jacayl dhabiway hayeshe waa sunna dareen laba wada sidira hayeshe waa sunna dareen laba wada sidira inuusan wisoo galeeyey maxaa isu kaa sawiray inuusan wisoo galeeyey maxaa isu kaa sawiray jacaylkeeni somaa baryaan wuu suubsayo sibuu isu dooriye balsaakan waa jimcay buniya u sameeya salo malhasaar baahaye jacaylkeeni samaa baryaan wuu suubsayo sibuu isu dooriye balsaakan waa jimcay buniya u sameeya salo malahasaar baahaye
waa tahay eh, bal maantana waa jimce bun iyo salool u samee waa tahay waa tahay aad baan heestaas ibraahim ula dhacay sida laakiin jiibta cambuuladiyaa laga tegey bashaarada dhacaysa ma arkin miya ibraahimo bun iyo salool in laga dharga way caddayd waa tahay axmed aarshe codkiisa macaan iyo fanaaniinta la jiibinaysa haddaan intaasi ku dhaafno dhambalada dhinacooda mar kale haddaan jalleecno dhambaalkan waxaa ugu horreeya dadka diraya cabdiraxiin axmed nuur iyo waxa uu joogaa magaalada guriceel ee gobolka galgaduud waxaa dadka tahaniyadda la diraya ee dhambaalkan ku jira ka mid ah xasan xuseen xasan iyo yaasiin gacmo dheere iyo nimcaan iyo sidoo kale falastiin khaliif iyo ikraan aragsan iyo mahad hubeeye iyo sawde xuseen iyo foos axmed nuur iyo cabdicasiis ah, cabdulaahi mukhtaar waxay dhammaantood iyagoo isku duubanaya hambalyo dhalasho oo farxad la u dirayaan cali macalin salaad iyo hooyo aamine maxamed faarax oo uu wiilgu dhashay magaalada guriceel baa la yidhi ducada waxaa la yidhi waa caashacuud waa tahay wiilkaasi ibraahinow waxaa la yidhi caashaha u ducayso waa tahay waxaan leeyahay wiilkaasi allah ka dhiga midkii soo weynaada waalidkii wax tara dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray axmed salaad cali geedo qorow cabdiraxmaan cali geedo qorow cabdulaahi cali geedo qorow cabdinuur cali geedo qorow bashiir cali geedo qorow cabdiqaadir cali geedo qorow axmed maxamuud geedo qorow cabdulaahi maxamuud geedo qorow cali saciid maxamuud geedo qorow iyo aadan maxamuud geedo qorow iyo liibaan cabdulaahi geedo qorow iyo shariif maxamed axmed iyo axmed cabdulbaasid xaaji aadam iyo xaawo cali geedoqorow safiya cali geedoqorow maryan cali geedoqorow xaawo maxamuud geedoqorow nadiifo maxamuud geedoqorow iyo dahabo maxamuud geedoqorow iyo faadumo cusmaan sheekh ayaan axmed barre iyo faadumo maxamed warsame saare macalin cabdiraxmaan xafse axmed cabdulbaasid waxa ay dhammaantood kala joogaan maraykanka iyo soomaaliya waxayna tahniyada gaarsiinayaan cabdiweli cali geedoqorow iyo seenab sheekh ciise maxamed oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo kii aad bashbash iyo barwaaqo kala kulantaan ee banowda kala siiyo owlaad kheyr qabta waa tahay dhankiyasa ayaan mar kale ku noqonaynaa waxaan soo qabanaynaa malyuun hibo la siistaa waxaa ku luqeynaya maxamed suleymaan afka luqunta ensaha hanaankayo laafya afka luqunta ensaha hanaankayo laafya talaabada habsamidiyo hasaa wahiida malyuun hebel la siista tallaabada habsamidiyo hataa wahida madyuun hebel la siista
ladayo jogsiga halkay timuhu gaadheen ladayo jogsiga halkay timuhu gaadheen anay huqigu reebtee sohor joogsigeeda malyuun hibola siisaanay huqigu reebtee sohor joogsigeeda malyuun hibola siisaa adafkayo sheekada hubkay xidhaatay maandeeq adafkayo sheekada hubkay xidhaatay maandeeq tanan ku hiiqaadne haybadeeda keliya malyuun hibola siista tanan ku hiiqaadne haybadeeda keliya malyuun hibola siista adduun helaa nafteede nin hoodiyo nasiiblaa adduun helaa nafteede jidkeed uga hanweyne agogteeda keliya malyuun hibola siista agogteeda keliya malyuun hibola siista hensaha hanaankayo laafya habka luqunta hensaha hanaankayo laafya tallaabada qabsanewaa
tahay malyuun hebela siista iyo codka fanaanka maxamed sulayman intaas haddaanu ku dhaafno dhinaca dhambaalada mar kale haddaan dhinacooda milicsanana dhambaalkana assalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay annagoo kale ah baa layidhi mukhtaar daahir dhurre iyo maxamed nuur daahir dhurre iyo maxamed daahir dhurre iyo xasan daahir dhurre waa dhammaan ilmo daahir dhurre xuseena ku jira xaawo ay ku jirtaa nuuney baa ku jirta iyo sidoo kale nuuriya iyo abaay daahir dhurre iyo cadey daahir dhurre dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marnayaan baa layidhi cabdirasaaq xuseen maxamed janaay iyo naciimo cabdulle cabdulle oo arooskoodu ka dhacay gobolka baay gaar ahaan baa la yidhi misire waxay leeyihiin arooskiina allaha ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhambaalkana caasho waxauu nagu yimid hooyo aasiye sheekh maxamed yarow iyo aabe maxamed ibraahim saleban iyo dhammaan reer maxamed ibraahim saleemaan iyo adeer yuusuf xasaney iyo adeer axmed xasaney iyo hooyo dahabo cali barre iyo madiine jiidaal barrow farxiya ayaan saciida caasha xaliima iyo dhammaan ilmo reer jiidaal barrow cusmaan waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay hambalyo dhalasho oo farxad leh ay gaarsiiyaan bashiir jiidaal barrow iyo muniiro maxamed ibraahim oo ay leeyihiin gabarh ayaa ugu dhalatay dalka holland gabadhaasina waxaa loo bixiyey anfaal bashiir jidaal barrow waxayna leeyihin ha noqoto tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda waxtarta aamin anigana aamin ayaan raacinaya intaadan soo qaban heesta xigta dhambaalkan waa dhalasho farxad leh ayaa ciwaan looga soo dhigay dadka dirayana waxaa ka mid ah oo ugu horeysa hooyo aasiyo sheekh maxamed yarow iyo aabe xaaji maxamed ibraahim salabaani iyo dhammaan reer maxamed ibraahim salabaani iyo adeer yuusuf xasane iyo adeer axmed xasane iyo adeer maxamed qaal iyo hooyo xaawo maxamed ciise iyo hooyo dahabo cali barre madiine jiidaal barrow waa farxiyo ayaana saciida caasha iyo xaliima iyo dhammaan ilmo reer jiidaal barrow cusmaan baa layidhi waxa ay dhaleen iyo waxa ay sii dhaleen baa layidhi waxay hambalyo dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan bashiir jiidaal barrow iyo marwadiisa qaaliga ah baa layidhi muniiro maxamed ibraahim oo dhowaan ay gabadh ugu dhalatay dalka holland gabadhaas waxaa loo bixiyey baa layidhi anfaal bashiir jiidaal barrow waxay leeyihiin noqo tii soo weynaata ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana anfacda aamiin dhinacii heesaha ayaan mar kale dib u milicsanaynaa waa heesta halku dhageedu yahay shimbirba shimbirkiisa hala duulo warka waa la dhameeyey shimbirba shimbirkiisa hala duulo waxaa ku wada luuqeynaya labada fanaan farax iyo fiska iyo cabdifataax yare
jacaylku wadado xuma ma galo guriga ma geliye jacaylku wadado barxuma ma galo guriga ma geliye badina isla doonay isla doortay qulub alcarabi lahaa cuyuun qulub alcarabi lahaa cuyuun labadina isla doonay isla doortay qulub alcarabi lahaa cuyuun qulub alcarabi lahaa cuyuun dalka waxa gaadha niyada aantaale inagoo isku duuban dantaga u midaysan qadabka ma rumaynay dalka waxa gaadha niyada aantaale inagoo isku duuban dantayna u midaysan qadabkan ma rumaynay
Jacaylku waa daduhu, dambiba ma galuhu, shibirba shibirkiisa hala duulo qof walba kala dooqa halo daayo shibirba shibirkiisa hala duulo qof walba kala dooqa halo daayo jacaylku wadado darxuma magalo guriga magay jacaylku wadado darxuma magalo guriga magay dabadena isla doonay isla doortay qulub alcarafi laha cuyuun qulub alcarafi laha cuyuun dabadena isla doonay isla doortay qulub alcarafi laha cuyuun qulub alcarafi laha cuyuun ubaxa dunidoo dhan erayga ugu diiran waa tahay codadkii farxii fiska iyo cabdifataax yare ayaan intaas ku dhaafinaa xaggii dhambaalada waxaan soo qabanayaa dhambaal ugu horreeya aabe yuusuf bade cigaal iyo hooyo ubax nuur jimcaale filsan yuusuf bade baa la yidhi iyo xamda yaasiin cabdi iyo asme yaasiin cabdi fardowso yaasiin cabdi xamse yaasiin cabdi cabdifataax maxamed yuusuf waa aadan xaamud axmed cabdulaahi caruush cumar maxamed carab cabdulaahi yuusuf cabdi seed yaasiin cabdi seed iyo khadar yunis maxamed iyo cabdiqayuum sheekh xasan iyo axmed siciid yey baa la yidhi iyo axmed xuseen ismaaciil buuxane waxuu ku magac dheeryahay gurey iyo meecaad cabdulaahi dirye iyo ibraahim xaamud axmed iyo hodan cilmi xasan iyo raxma faarax bulaale waxay yidhaahdeen ha ka tegina guddoomiyaha dhallinyarada degmada baki bay yidhahdeen waa cawaale cabdiseed dhammaan dadkana iyagoo kala jooga daafaha dunida oo dhan iyo asxaab kale oo aad u tiro badan bay yidhaahdeen oona halkan lagu soo koobi karin waxay hambalyo meheroo wacan oo farxad leh hawada u marinayaan lamaanaha qarniga bay yidhaahdeen waa tahay saynab yuusuf bade baa la yidhi iyo shaygeeda saacadiin jimcaale cumar oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada boorame ee gobolka awdal isku waara bay leeyihiin oo ubad khayr qabana rabbaha idinkala siiyo annaguna waxaan leenahay aamiin dhammaal gacanteeda ugu dambeeya wuxuu nagu soo gaaray sadiiq aadan xidig iyo maxamed sheekh aadan shire colaad iyo ismaaciil cusmaan bashiir bulle iyo cabdirashiid diiriye cali barre iyo cabdiweli diiriye cali barre iyo muxubo diiriye cali barre saciido diiriye cali barre iyo xukumo diiriye cali barre aamina asad xaashi dhoore iyo nuuro diiriye cali barre iyo dhammaan asxaabta waxaana ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna hambali gaarsiinayaan daahir diiriye cali barre iyo kowtar cabdi xaashi oo meherkooda uu ka qabsoomay degmada caabud waaq waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena meherkaas allah ka dhigo kii horseeda guri kheyr qabaa waa tahay ibraahim oo heesta ugu dambaysa ee barnaamijkana waa heestaal kudhigeedu yahay waa ku rabaa iyo codkii fanaanada codka macaan luul jaylaani cali iyada ayaanan dabcan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa wadadireeda kugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashicuud iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmi doono toddobaadka dambe haddii alla idmo dhammaantiinba waxaan idin leenahay sidaas iyo geli